guddoomiyaha jabuuti roble col hayo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inuu si aada u soo dhoweynayo in jaaliyadda jabuuti ee minnesota ay samaystaan urur ay ku midaysan yihiin kaasi oo jaaliyadaha kale ee jabuuti ee ku dhaqan gobollada kale u horseedaya inay sidaas oo kale isu abaabulaan ma maqlin urur caynkan oo sharciyaysan oo adag oo ballaadhan oo maanta wax vision la ydhaaho maanta ma garanaysaa leh inuu meel kale ka samaysan yahay waxaan filayaa inaan laynagaga dayan doono waxaan filayaa inay kuwo badan magaalooyinka waaweyn ay soomaalidu ku nooshahay ay reer jabuutina ku nool yihiin inaan laynagaga dayan doono oo mithaal wanaagsan aada noqon doontiin roble colhaye ayaa ka warbixiyey mashaariic horumarineed ay dowladda jabuuti ka wado gudaha dalka sida tayeynta korontada iyo ballaarinta helista biyo nadiif oo uu sheegay inay iska kaashanayaan ururka midowda yurub mid mashruuc ay maanta maxaa ahaydee european unionku ay nagu taageerayso badda biyaheega la macaanaynaayo oo mashruuc aada u weyn baa maxaa ahaydee mar dhow dhammaantood kaasi waa mid weeye laakiin mashruuca wax walba ka weyn ee la yaabkale maanta waxaa weeye waa mashruuc ma garanaysaa buuro hoostood etoobiya ku yaalla pipeline biyihii halkaa laga soo qaadaayo oo reesooga jabuuti lagu shubaayo biyahaas waa biyo xoog weyn biyo xoog leh nadiifa mashruucaas oo qudhihi waa boqol iyo lixdan milyan oo dollar danjira colhaye ayaa jaaliyadda jabuuti kula dardaarmay in ay noqdaan kuwa isku tiirsan oo ka faa'iidaysta fursadaha yaalla dalkan maraykanka sidoo kale waxaa isna kulanka ka hadlay madaxweynaha ururka jaaliyadda jabuuti ee gobolka minnesota bullaale cali bullaale oo ka warramay tallaabooyinka ay qaadayaan mustaqbalka dhow waxyaalahaan rajeynayno inaan ka qabanno communitigan waxaan ka caawi doonaa insha allah hadduu ilaahay nala garab galo dhalinta ciyaalka odayada iyo wixii hadday tahay transportations hadday tahay maxaa la yidhahdaa wax walbao u baahan yihiin immigrant jabuuti dadka iminka imiday doonaya gargaar munaasabadda daahfurka ururka jaaliyadda jabuuti ee gobolka minnesota ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madax ka kala socotay golaha baarlamaanka ee gobolka minnesota golaha deegaanka iyo guddoonka waxbarashada ee magaalada minneapolis iyo ururo ay leeyihiin jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota waxayna dhammaantood bogaadiyeen dhismaha ururka jaaliyadda jabuuti haddaba kulanka kadib ayaa qaar ka mida jaaliyadda jabuuti waxay iga warrameen dareenkooda bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa roble xasan qoslaaye waxaan joogaa gobolka minnesota ee waddanka maraykanka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaannu community samaysano markii ugu horreysay oo dadkayaga inaan wax u qabanno oo dhiban oo waddanka jooga iyo kaan dhibanaynba oo maanta meelna loogu soo hagaago ay dowladduna noogu soo hagaagto iyo qof kastoo reer jabuuti aad baan ugu faraxsannahay maxamed asalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhaahaa aamine geesaale farxad gaarah ayaa iga muuqata wax badan na wayna sugayaan inaan qabanno dadkayaga waxaan usoo baaqdhigaynaa in ay ka qayb galaan meel kasta ay joogaanba jaaliyadda reer jabuuti inay ka qayb gasho tusaalena aan u noqonno bismillaah magacayga waa muumin cusmaan xasan waxaana rajaynayaa dadka reer jabuuti meel kasta oy joogaan inay mid noqdaan oo ay communitigan oo kala dhistaan aniga waxaa la yidhahdaa faadimo salebaan cumar waxaan nahay secretarka communitiga jabuuti wallaahi waxyaalahaan jecelnahay inaan qabanno waxaa ka mida sideen iskugu xidhiirin lahayn horta communitiga reer jabuuti ee halkan joogta iyo kuwa jabuuti jooga iyo sidaan iskugu xidhiirin lahayn communitiga reer jabuuti ugu xidhiin lahayn communitiga soomaaliya ee halkan horumarka badan ka gaadhay laakiin waxaan jecelnahoo kale inaan in the future waxyaalahan wax ka qabanayno ay noqoto soo dhoweynta family stabilizationka haddii la yidhaahdo taasina waxay noqonaysaa community ugu horreysay madaragtaa gacan qabta waxaan kalean ka caawinaynaa jecelnaha inaan in the future ka caawino madaragtaa dowladdan maraykanka base bay jabuuti ku leeyihiin sidii aan uga taageeri lahayn inaan cultureka iyaga iyo dhaqanka iyaga barto oo training badan siino oon ka siino dalkayga intaanay tegin haddii la yidhaahdo so waxyaalo badan way noo laaban